maamulka degmada Bulaa-Burde ee gobolka Hiiraan ayaa ka bilaabay garoonka diyaaradaha ee degmadaasi olole lagu dayactirayo laguna shameynteynayo dhulkaasi gudoomiyaha degmada Bulaa-Burde ee gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyey ololahani dadka reer Bulaa-Burde waxay caan ku yihiin isxilqaanka ama isku tashi inay wax ku qabsadaan halka maamulada kale ama degmooyinka kaleeto ay sugaan mashaariic dowladeed ay sugaan annagu mashaariicda dowladeedna waa ilaashanaa oo waa qabsannaa waxaan kaloo aan dheernahay dadka inaan isku tashi wax ku qabsanno dadkan reer buulaburta ee dunta wanaagsan ayaana sababay meelaha hadda isku tashiga lagu qabto waxaa ka mid a garoonkan dhagxaan iyo geedaa ku yiilla waagii horeeto dadka gacmahooda lagu sameeyey sidoo kale buundada isku tashiyaan ku samaynay guddi inta loo saaray ayaa buundada isku tashi lagu dhisay marka sidoo kale waxaan rabnaa in hadda eraboorkan aan wada shamiito ka dhigo waxaan rabaa hal mar dadka reer buulaburta ee meeshaan joogaa inaan dhahno yes we can waxaan rabaa inaan hadalkaas aan ka dhabayno inaan maanta aan garoonka maadaama kow iyo toban sano garoonkan uu dhisan yahay oo diyaaraduhu ay ku degaayeen diyaaradiina hadda ay yaraadeen waxaan rabnaa si uu international u noqdo garoon caalami u noqdo dhinaca kale bulshada qeybaheeda kala duwan iyo odayaasha dhaqanka degmada bulaburde ayaa bogaadiyey ololahani waxayna sheegeen in ololahani uu noqon doono mid ay ku guulaystaan ee runtii ay reer buulaburto isku xilqaameen inay ayaga dhistaano markay dhibaato badan kala kulmeen ariboorka degmada waxaan loo saaray guddi degmada buulaburta oo dhallinyaro ah waxaana guddigaas runtii ay qabteen oo haddana ay diyaar u yihiin inay qabtaan dhibaatadii ka jirtay ariboorka degmada buulaburte waxaan leennahay mahad ha ka gaarto raggaa dhallinyarada ah ee arkay dandarrada haysato ariboorka degmada hadday tahay jaaliyadda reer buulaburte hadday tahay dadka wax haysta ee muxsiniinta ah ee degmada buulaburte ku nool inay fiiriyaano ariboorka degmada buulaburte waxaan rabaa marka inaan ku daro odayaashayna degmada buulaburte ee dhaqanka waxaan yaboohnay annagoo aan xaalkayna ilaahay og yahay boqolkii shooshamiitahan aan yaboohnay oon runtii aan ku wareejin rabnaa guddiga aan u xil saarnay ariboorka dhisidiisa ayaan ku wareejin rabnaa boqolkaas kiish dayactirkan ayaa muhiim u ah howlaha duulmaatiyada gaar ahaan isku socodka dadweynaha ganacsiga adeegyada deg deg ah ee caafimaadka